amaba se aada akrideen kaasoo ah muqawimaat alxayaat saciida nolosha wanaagsan tiirarka ay ku taagan tahay iyo kaabayaasha ay leedahay aanay ka maarmi karin waxaa shakila-aana walaalayaalo dhammaanteen ba aynu dareensannahay dadka dhammaantood rag iyo dumar gaal iyo islaam madax iyo mijo kuwa hodana iyo kuwa fuqaraa dhammaantoodba waxa ay baadi goobayaan oo ay doonayaan nolol wanaagsan hase ahaatee waxaa kala duwan aragtiyaha dadku ay ka haystaan nolosha wanaagsan iyo waddooyinka ay u marayaan raadinta iyo xaasilinta nolosha qiimaha leh ee wanaagsan dadka qaarkood waxay u yaqaaniin alxayaatu asaciida nolosha wanaagsan waxay u yaqaaniin inuu qofku madax noqdo wa an yatarabaca calaa kursiyi ri'aasa inuu si fiican ugu fadhiisto oo uga buuxsado kursiga madaxtooyada sidaasi awgeed dadaalkood oo dhan waxay isugu geeyaan sidii ay madaxtinimo u heli lahaayeen oo hoggaaminta ay u xaasilin lahaayeen dadka qaarkood nolosha wanaagsan waxay u arkaan xoolo fara badan qofku inuu helo waxaana juhdigoodu uu noqday mid ku urursan inay xoolo fara badan ay shaqaystaan waxaanay maraan waddo kastoo ay isleeyihiin maal baad ku xaasilin kartaan ama xalaal ha noqoto ama xaaraan ha noqoto mid ilaahay raalli gelinaysa ha noqoto ama mid rabbi subxaana watacaala ka cadhaysiinaysa ha noqoto waktigood oo dhan taasi ayay siiyaan uma aabba yeelaan adduunyada raadinteedu qofka ilaahay ay ka fogeynayso iyo ta allah subxaana watacaala raadinteedu ay u dhoweynayso dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u arkaan nolosha wanaagsan inay tahay taxsiin almadhar alkhaariji lilinsaan qofku inuu qurxiyo o u dhaldhalaaliyo oo u wanaajiyo muuqaalka guud ee dadka u muuqda ee qofka bani aadamkii uu leeyahay saa awgeed inta badan waxa ay ka shaqeeyaan xarago dhar inay xidhaan fiican inay ismariyaan waxyaabo quruxdooda kordhiya waxaa laga yaabaa qaarkood inay xadka la dhaafto oo shay aan quruxba ahayn qurux ay moodaan oo wax waxyeello u leh oo waxtar aan lahayn ay sameeyaan iyadoo arrinta noocaasi ay ka tahay oo agtooda ay ka dhigan tahay qurux raadin waxaa shakilaana walaalayaal aragtiyaha noocaasi ee dadka qaarkood ay ka haystaan nolosha wanaagsan haddii aynu u bandhigno ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka caleyhi afdal asalaati waatasliim waxay inoo muuqanaysa inay yihiin aragtiyo khaldan aragti waxa weeyaan indheer garad inaanay ahayn ee qofka u haysta nolosha wanaagsani kuwa aynu tilmaannay inay tahay waa qof aragtidiisu ay kooban tahay xaqiiqatan nolosha wanaagsani ma aha in madax la noqdo in xoolo badan la helo in qurux adduunye dhaldhalaal adduunye la helo waxaa taa inoogu daliila oo qof kastaaba uu fahmi karaa ka wax akriye kaa waxba akriyin ka cilmiga le iyo ka aan cilmi lahayn arrimahaas in aan nolol wanaagsan ahayn waxaa inoogu daliila hadihi alumuur kulluha tafna wa tazuul walaa taduum wa tastamir arrimaha aynu tilmaannay oo dhami waa dhammaanayaan oo waa suulayaan wax daa'imaya oo joogto noqonaya maba ahaba markaa shay laga yaabo qofku maalmo kooban inuu hayo raaxo laga yaabo maalmo kooban inuu naftiisa ku nasiyaa oo dabeetana isagu uu ka dhintaa iyadoo iyadii jirta amaba se isagoo nool iyada lafteedii laga qaado adduunyadii qof kastaoo caaqila oo caqligiisu uu bad qabo waa u muuqan kartaa baan filayaa inaanay ahayn nolosha wanaagsan ee dhabta ah dadka maanta jooga ee muslimiinta ah iyo saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim oo ahaa ardaydii nebi maxamed calayhi afdal asalaatu watasliim waxa haddii aynu akrino taariikhdooda inoo muuqanayso kala duwanaansho weyn oo udhaxeeya innaga iyo iyaga sababta u weyn waxaynu ku tilmaami karnaa nolosha wanaagsan ayay dhab ahaan iyo xaqiiq ahaan ay fahmeen oo sidii saxda ahayd ay u fahmeen sidaasi awgeed ba ay mareen waddooyinkii lagu heli lahaa nolosha wanaagsan waxaana shakilaana noloshii wanaagsanayd inay gaadheen iyagoo adduunyada jooga noloshii wanaagsanayd waa heleen oo nolol ka wanaagsan ma jirta baan filayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi waan ka raali noqday ilahay subxaana wa tacala wuxu wasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar waladina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilahi wuxuu leeyahay kuwii diintan u horreeyey u soo dheereeyey iimaanka ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa iyo kuwii wanaagga iyaga kaga dayda ee ku raacay ilaahay baa raalli ka noqday ma axsana hadi alxayaa adoo adduunyada dusheeda lugaynaya in lagu yidhaahdo ilaahay baa raalli kaa noqday ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday noloshan adduunyada ilaahay ay ku raalli geliyeen marka ay dhaafaan inay heli doonaan nolol iyaguna ay ku raalli noqdaan abaalmarin raalli gelisa oo indhahooda indhahoodu ay ku doogsadaan quluubtooduna ay ku degto inay heli doonaan buu ilaahay tilmaamay waraduu canh ee can jazaa'ihi wa can xukmihi sharci waalqadari ilaahay baa subxaana wa tacaala adduunyada dusheeda iyagoo lugeynaya janno u ballan qaaday markuu ilaahay saxaabada ka warramay kuwii islaamay furashada maka horteed iyo dabadeed kuwii islaamay kuwii qabla alfatxi xoolahooda ilaahay daraaddi u bixiyey iyo kuwii intaa kadib bixiyey ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey wakullan wacada allahu alxusnaa dhammaantood ba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday nolol wanaagsan aljanna ayaa rabbi subxaana wa tacaala u ballan qaaday alxusna waa muanahu axsan ta wanaaggeeda iyo quruxdeedu ay fara badan tahay oo jannadaabuu ilaahay u ballan qaaday wahum yamshuuna calaa wajhi ilard iyagoo dhulka dushiisa waxa weeyaan lugeynaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ammaanay oo aayaad fara badan ku ammaanay nebi maxamed baa tilmaameynaya in khayru nnaas qaala sala allahu alay wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka ilaahay uu abuuray waxa u khayr badan buu rasuulku kuwaa qarnigayga jooga waxaa ku soo xiga xagga khayr badnaanta kuwa iyaga ku xiga oo taabiciintii ah saxaabada ka dambaysay waxaa ku xiga kuwa qoladaa kusii xiga oo atbaacu taabiciina kuwii taabiciinta soo gaadhay ballanqaadka noocaasiya raalli ahaanshaha ilaahay jannadaa loo ballan qaaday ammaantaa ilaahay uu ammaanay ammaanta nebi maxamed uu ammaanay maxaa ay ku heleen saxaabadu waxa ay garteen yani xaqiiqat alxayaati saciida nolosha wanaagsan ayay dhab ahaan u fahmeen deetana nolosha wanaagsan bay raadiyeen waddooyinkii saxda ahaana raadinteeda waa u mareen amaa dadka iyaga ka dambeeyey ee shaki aanu inagaga jiray inay ka khayr yar yihiin saxaabadii oo ay ka shar badan yihiin yaana wixii wax khalad lagu tilmaami karo kastoo saxaabada ka dhacay dadkii ka dambeeyey ayaa ka badsaday shakilaan ay diinta barashadeeda yani uga yaraysteen saxaabada ku dhaqankeeda inay saxaabada uga yaraysteen ay caddahay dhibaatada noocaasi halka ay uga timi waxa weeye waa nolosha wanaagsan ayaan dhab ahaanteedii la fahmin oo qofba meelahaasi aynu tilmaanay mid kamida ayuu ka raadinayay markaasaa weliba waddooyin khaldan loo maraya madaxtinimadii ayaa qofku raadinteedii meel khaldan uu maraya oo ilaahay cadho gelinaysa adduunyadii iyo maalkii baa raadintiisii meel kale qofku uu maraya quruxdii iyo dhalaalkii iyo muuqaalkaasi indha indhaha iyo aragtida soo jiidanaya ayaa raadintiisii iyo xaasilintiisii meel kale loo maray taasi ayaa sabab u noqotay farqiga weyne inoo dhexeeya innaga iyo saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayh carafu xaqiiqat addunya adduunyada xaqiiqadeeday garteen wa xaqaarataha iyo liidashadeeda wa carafuu qiimata alaakhira waxay garteen aakhiro qiimaheeda fa kaanuu min abnaa'i alaakhira walam yakunuu min abnaa'i addunya waxay ahaayeen dad aakhiro ee dad adduunye may ahayn aakhiray xusuusnaayeen isxusuusin jireen aakhiray in badan ka fikiri jireen aakhiray u sahi qaadan jireen ee u shaqaysan jireen aakhira inay sugayso ayay ogaayeen oo mar walba ay xusuusnaayeen sidaasi awgeed ayaa sabaquu sabqan baciidan dadka ka dambeeya aada iyo aada ay uga dheereeyeen nolosha wanaagsan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku soo ururiyey laba sifo qofka laba sifo laga helo ayaa noloshii wanaagsanayd xaqiiqatan ku nool adduunyada intuu joogana noloshii wanaagsanayd ku nool marka qiyaamuhu uu dhacee ilaahay la horgeeyana nolol wanaagsan oo raalli gelisa la kulmi doona man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan طayiba rabbuna subxaana wa tacaala wuxuu ku yihi fi hadihi alaaya qofka sameeya camal saalixa camal wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ogolaado oo uu sharciyeeyey cidda samaysana uu ka aqbalayo a qofkaasi ama ha noqdo lab ama dhadig ha noqdo wa huwa muumin iyadoo sifadiisu ay tahay inuu muumin yahay ila haddaanu muumin ahayn camal saalixa laga aqbali maaye qofkaasi ayaanu nolol wanaagsan ku noolaysiinaynaa buuhi ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada intuu joogaan nolol wanaagsan lagu noolaysiinaya qofka laga helo haatani sifataan aliimaan alsaxiix waalcamal alsaalix iimaanka saxdaa iyo camalka saalixa xayaa ayiba adduunyada intuu joogu helaya nolol wanaagsan maxay tahay nolosha wanaagsan ee adduunyada inta uu joogo uu helayo qofka sifaadka caynkaasiya laga helaa adduunyada intuu joogo nolosha wanaagsane uu helayaa waxa ay tahay waa طuma'niina wاlأnsu biاllahi subxaana wa tacaala wالhiqaةu bihi wالtawakul عalayh wاliltijaau ilayh nolosha wanaagsane qofka iimaaniya camal saalixa la yimaada ilaahay uu ku arsaaqaya maalmaha adduunyada uu joogaa qalbigiisa ayaa xasilaaya cidlo cidlo dareemi maayo ilaahay buu weheshanaya subxaana wa tacaala ilaahay mid ku kalsoon buu noqonaya yasiqu billahi subxaana wa tacaala mid ilaahay tala saaranayo arrimihiisa ilaahay u dhiibanaya oo ilaahay isku hadlaynaya subxaana wa tacaala ayuu noqonaya alaa bidikri illahi taطma'inu alquluub dikru llah waxay dad fara badani u fahmaan in looga jeedo un yani tasbiixda iyo taxmiid iyo tahliish iyo takbiirta subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar kuwaasi dikriga ilaahay bay ka mid yihiin lakin dikriga ilahay intaa kuma urursana dikriga ilaahay la leeyahay qalbiga ayaa ku xasila waxaa u horeeya dikru llahi bilqalb inaad ilahay qalbiga aad ka xusto wa huwa tawxiiduhu wa ifraaduh qalbiga sideebaa ilaahay looga xusaya wa alictiraafu bihi ilaahay subxaana wa tacaala waa inaad qirto oo aada rumayso oo rabbi subxaana wa tacaala aada keliyeyso oo qalbigaagu uu noqdo mutacalliq billahi waxdah mid ilaahay oo qura subxaana wa tacaala ku xidhan dikriga waxaa soo gudagelaaya cilmi iyo aqoon inaad u yeelato ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa sifaadkiisa afcaashiisa axkaamtiisa ilaahay subxaana wa tacaala inaad macrifo iyo aqoon aada u yeelato diintii ilaahay uu soo dejiyay inaad aqoon aada u yeelato barashada aada baranaysa ayaa dikriya xus ilaahaya subxaana wa tacaala inaad ilaahay adeecdo xubnahaaga aad ka samayso wax ilaahay raalli gelinaaya ayaa dikriga ka mida markaa marka sifaadkaa lagaa helo ayaa tumaaniinada xasiloonida qalbiga aada helaysa xasiloonida qalbiga ayay heleen saxaabada rasuulku iyo ummaddan qeybteedii hore sidaasi awgeed iyadoo noloshu ay ku adkayd oo faqri fara badani uu hayay oo waxay gacanta ku hayaan ay koobnayd haddii ay gacantoodaba wax ku jireen qaarkood iyadoo cadow fara badani yacni weliba islaamka bilowgiisii uu ku hareeraysnaa uu dhibaateeyey haddana waxay dareensanaayeen nolol nolol ka sarraysa aanay jirin inay ku nool yihiin waa kuwa yidhi bacdu saalixiin law yaclamu lmuluuk wa abnaa'u lmuluuk ma naxnu fiihi lajaaladuuna calayhi bisuyuuf hadday ogaan lahaayeen boqorrada iyo inamada boqorradu ay dhaleen nolosha aanu ku sugannahay macaankeeda dhadhankeeda xasiloonideeda deganaanshaheeda oo si kale aanay ku heli karahayn inay seef nala dhacaan mooyaane oo inagaga qaadaan taasay samayn lahaayeen bal dareenka yacni noloshoodaasi sida ay qiimaha ay leedahay ay u dareensanaayeen maleeg ninka sidaa le waxaa laga yaabaa inuu gaajaysnaa inuu arradnaa in waxa weeyaan uu taag daraayo mustadcaf uu ahaa mid la tunjileecsaday haddana wuxuu leeyahy nolosha aan ku noolahay nolol ka sarraysaa ma jirto liannahu wasala ilaa hadihi daraja alaa bidikri illahi tatmainu lquluub waayo wuxuu gaadhay darajadaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubtu ay ku xasisha macnaa waxay galeen jannadii adduunyada inta aanay aakhiro gaadhin oo aanay dhiman ayaa jannadii adduunyada ay galeen adduunyadan jannaa ku taalla qofka aan gelini jannada aakhirana aanu gelahayn qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah ina fi dunya lajanna man lam yadkulha lam yadkul jannat alaakhira adduunyadan jannaa ku taalla qofka aan gelini jannada aakhira aanu gelahayn aanu urinahayn waxaa lagu yidhi waa maxay jannada adduunyada ku taalla qaala dikru llah jannada adduunyada waa inaad ilaahay xusto ood qalbiga ka xusto ood carabka ka xusto oo xubnahaagu ay noqdaan kuwa ilaahay xusaya ilaahay markaad adeecdo xubnahaagu ilaahay bay xusayaan subxaanahu wa tacaala markaa jannada adduunyada ayay galeen qofku markaa hadduu nolol wanaagsan doonayo dhab ahaan nolosha wanaagsani waa taa bal adiguba qiyaas ninku hadduu yahay nin madaxa oo sifaadkaasi ay ka maqan yihiin aliimaan walcamalu saalix uu ka qatan yahay oo faqiir uu ka yahay noloshaasi saxaabada iyo ummaddan qaybteedii hore ay heleen ma helaya waxaan filayaa shakila-aan jawaabtu inay tahay inaanu helahayn xasiloonii ma jirto waxaa laga yaabaa cuntadu inaanay u dhadhamin iyadoo nooc walba lasoo hordhigay waxaa laga yaabaa hurdo fiican inaanu ku ladin mar walba werwer ayuu ku jiraa hebel baa kugu soo maqan oo kambayn kugu wada ee sideebaad uga hor tagtaa hebel baa cadow ku ah oo kursigaaga duulimaad ku ah dadkaasi si aanay kaaga hor iman sideebaad u raalli gelisaa warwarka su-aalaha noocaasi ayuu hadhiya habeen isweydiinaya ma aha nolol xasiloon waxaa laga yaaba inuu been sheego uu noqdo uu ka mid noqdo saddexdii ilaahay aanu la hadlahayn eanu eegahayn aanu u naxariisanahayn oo almaliku lkadaab nin boqoro haddana beenaalaha maxaa beenta ku kalifaaya nolol wanaagsan baan jirin xasilooni ayaan jirin qofku haddii nolol wanaagsan uu ku nool yaho xasilooni xagga qalbiga ay jirto been sheegiba maayaba haddaad aragto qof been sheegaya waxbaa ka siya waxbaa ku kacsan oo isleeyay waxaan kala deji ama wax ka maqan buu isleeyahy beenta ku raadi hadduu ninku yahay nin maalqabeena oo xoolo fara badan haya laakiin iimaankiiyo camalka saalixu uu ka maqan yahay noloshii wanaagsaneed xaqiiqatan ma hayo adduunyada kuma hayo aakhiro intaan la gaadhinba talow markabkii ma degi doonaa alaabtaa soo socotaa talow miyaa laga aybsan mise way kugu fadhiisan talow miyaad ku khasaari mise waad ka faa'idi doontaa talow shaqaalahaagu miyay ku khiyaamaynayaan mise waa dad aaminoo si fiican bay kuugu shaqaynayaan waxaa laga yaabaa inuu bur u sito o uu roorayo isagoo ah aknaa waaxid fi lbalad waddankaa uu joogo ka ugu hodansan ee ugu taajirsan isagoo ah waxaa laga yaabaa inuu ordayown oo aanu raashin hagaagsan cunin oo aanu no hurdo hagaagsan aanu ku ladin oo aanu xataa naftiisa ihtimaam siin oo uu maydhashadii ilaabo oo timaha iska xiiristoodii inuu ilaabo oo ninkii taajirka ahaa u raamaysto war maxaa sidan kuu galay dha wallaahi waan mashquulayoo intaasoo mashruuc baan galayoo mashaariicdaasi sidaan ugu dhex jiray baan is ilaabayba oo timihii baa igu baxay oo ciddiyihii baa igu baxay haddaba ninkii dadkaba ugu xoolo badnaa ma nolol wanaagsan baa taasi hadi laysat hiya alxayaatu saciida xaqiiqadu waxay tahay ta taasi noloshii wanaagsanayd wax weeyaan ma aha dadkan sidaas oo kale nolosha wanaagsan oo arka in la isqurxiyo waxa weeyaan quruxda waxaa la yidhaahdaa maaha shay meel yaalla oo bani aadamku ay isku waafaqsan yihiin inay quruxdii taa tahay oo qofkii haystaa uu yahay qofka qurux badan qofba sibuu qurux u yaqaanaa dadka qaarkood baa wax foolxumadiisa aad ka yaabayso shay qurux badan waxa weeyaan u yaqaana sidaasi awgeed haaulaai laa yahda-uun walaa yaqiru lahum qaraar ma xasilayaan mana degayaan mar walba waa werwersan yihin wallahi dharkii aad ku xaragoon jirtay moobeel hore ayuu noqdo waa laga baxay oo moobeel cusub oo kale ayaa soo baxay wuxuu ka warwarayaa qalbigiisu uu ku mashquulsan yahay sidii bal kaa cusubna uu heli lahaa wallahi inantii waxay leedahay dawadii hore aad isku caddayn jirtay mid kasii fiicanoo ka qaalisan oo aadna aan jidhka u dhaawac ahayn ha yaro dhaawacdabe ayaa kasoo daba baxday taa talo seebaad u heshaa yacnama tii hore ayaa ka dhammaanaysa bishan talow xaggaad ka keentaa labaatankii dollar ee aad ta kale kusoo iibin lahayd wahaakadaa warwar iyo qalaq daa'ima ayaa uu ku jiraa qofka nolosha wanaagsan u arkay inay tahay quruxda iyo muuqaalkaasi guud walaalayaal muqawimaat alxayaat alsaciida nolosha wanaagsan ee xasiloonida qalbiga alunsu billah tumaaniinatu billahi subxaana wa tacaala waxa isweydiin leh ma hiya turuquha wama hiya wasaa'ilu taxsiiliha waddooyinka loo maraa waa maxay maxaa lagu helaa noloshaasi wanaagsan waxaynu kusoo ururin karnaa yani labadaa sifa alimaan walcamalu saalix haddii aynu yani sii kala dhigdhignana waa afarta sifo ee ilaahay uu ku sheegay suuradda gaaban ee dadka muslimiinta badankoodu ay yaqaaniin ay akhriyaan laakiin laga yaabo in badani macnaheeda inaanay aqoon kuwa macnaheeda yaqaanaana inaanay macnaheeda dhuuxin oo aanay u fiirsan amaba se aanay ku khushuucin marka ay akhriyayaan qaala allahu subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim waalcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaq watawaasaw biasabr ilaahay baa dhaartay subxaana wa tacaala iyadoo ilaahay mar walba warkiisu uu xaq yahay run yahay xukumkiisuna uu cadaalad yahay ayaa haddana ilaahay warkan soo socda markuu ina siinayey dhaar buu ka horreysiiyey suu ilaahay inoogu muujiyo arrimahanuu inooga warramayo inoo sheegayaa dhaartaasi dabadeed inay yihiin arrimo culus waaba tiirarkii nolosha wanaagsani ay ku taagnayd ilaahay wuxuu ihi waktigaan ku dhaartaye ama casarkaan ku dhaartaye ilaahay wuxuu doonuu ku dhaarta oo khalqigiisa ka mid a laakiin innaga waxaa laynoo sharciyey ilaahay oo qura inaynu ku dhaaranno oo rasuulku wuxu uhi man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut haddaad dhaaranayso ilaahay un ku dhaaro haddii kale iska aamus waa ilaahay cidaan haddaad ku dhaarato waxaad noqonaysaa mid dembaabay oo rasuulku wuxu uhi man xalafa bigayr illahi faqad ashrak qofka ilaahay cid aan ahayn ku dhaartaa shirki buu sameeyey shirkigu waa maxay cidda lagu dhaaranayo waa cid la weynaynayo weynaynta noocaasana ilaahay oo qura ayaa xaq u leh haddaad cid kale markaas siiso macnaheedu wuxuu noqonayaa xaqii ilaahay uu lahaa oo cid kale aad siisay shirkiguna wax kale maba ahaba waa xaqa ilaahay uu leeyahay oo cid kale aad siiso ama qayb aad ka siiso ayuunbaa shirki la yidhaahdaa laysa ilaa daaka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhaartaa dabadeed insaanka dhammaantood yacni carab iyo cajam caddaan iyo madow rag iyo dumar yar iyo weyn waa khasaareen khasaare ayay ku sugan yihiin yani ilaahay subxana wa tacaala waa bani aadamkii oo dhan kuwii madaxda ahaabaa soo gelaya kuwii maalqabeenka ahaa kuwii waxa weeyaan quruxda badnaa kuwii hadalka macaana dhammaantood waa ilaahay wuxuu ku xukumay anahum fii khasaara inay khasaaro ku sugan yihiin kuwa laga helo afartan arrimoodoo soo socda mooyaane afartan arrimood cidda laga helo ayuunbu ilaahay subxana wa tacaala ka soo reebay oo kuwa iyagoo aan khasaarina faa'iiday ee noloshii wanaagsanayd ku nool ilaahay hortiisana ka heli doona nolol waxa weeyaan raalli gelisa ilahi wuxu uhi ila aladiina aamanuu sifada u horaysaa waa maxay ee khasaarahaasi lagaga badbaadayaa ee noloshu ay ku hagaagaysaa waa aliimaan haddii ka si kale loo dhigana waa alcilm ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan yacni iimaanka ayay cilmi ku macneeyaan sifada labaad waa maxay wa camiluu saalixaat waa alcamalu saalix alcamalu bilcilm intii aada garanayso inaad ku dhaqanto sifada saddexaad waa maxay watawaasaw bilxaq xaqa ayay isu dardaarmeen waa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wanaagga ayay dadka faraan xumaanta ayay ka reebaan waddacwatu ila allah ilaahay xaggiisa ayay dadka ugu yeedhaan iyagoon mahadnaq iyo abaalmarintoona aan kaga doonahayn oo ilaahay daraaddii ay ka tahay ayaa dadka waxay ku leeyihiin war xagga ilaahay usoo yaaca fafiruu ila allah dadka ayay guntiga hayaan oo naarta ayay ka xejinayaan siduu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam wa ana aakidun bixujazikum can innaar anigu waxaan ahay mid guntiga idin haya oo naarta ayaan idinka hayaa idinkuna waad iga fakanaysaan buri rasuulku sal ly slam waad iga muruxsanaysaan oo waad iga cararaysaan manaa xaggii naarta ayaad usii yaacaysaan anna waa idinka celinaya markaa sifada saddexaadna waa taa sifada afraadna waa maxay watawaasaw bisabr waa asabr waayo intaasoo arrimood saddexdaa sifee hore mid waliba sabir buu ubaahayay cilmigii iyo camalkii iyo adacwatu ila allah walamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar midna sabir ka maari maayo qof aan sabir lahayni intaa midnaba ma yeelan karo idan waxaan leenaha walaalayaal in waxay tahay sifada u horeysa ama tiirka u horeeya ee ka mida tiirarka ay ku taagan tahay nolosha wanaagsani waa alcilm waa cilmiga wey cilmigaynu ujeednaana ma aha in la barto injineernimada ma aha in la barto waxa weeyaan caafimaadka oo qofku dhakhtar uu noqdo ma aha in la barto saas oo kale geologiga waxaa la idhaahdo iyo kuwa lamida waa culuum mubaax oo culuumta adduunyada kamida waxtarna waa leedaho bani aadamku waa u baahan yihin oo ka maarmi maayaan laakiin nolosha wanaagsanee dhabtaa iyaga laguma gaadho cilmiga nolosha wanaagsanee dhabtaa lagu gaadhayaa waa cilmu lkitaabi waasunna waa ilaahay hadalkiisa inaad barato waa inaad barato rasuulka sala allahu alay wasalam axaadiistiisii kuwii uu ku hadlay iyo camalkiisii iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam wixii agtiisa lagu sameeyey ogola uu ogolaaday ee aanu diidin aanu odhan shareecada waa khilaafsanta yaana sunatu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam saddexdaaba waa koobsanaysa marka cilmigu qofku adduunyada intuu joogo nolol wanaagsan buu ku noolaanaya ku noolaynaya nolosha wanaagsan ha u arkin inaad gaadho qurux badan fuusho guri fiican inaad gasho taasi nolosha wanaagsan ma aha dadka aragtidoodu ay gaaban tahay ayaa nolol wanaagsan taa u yaqaan laakiin indheer garadku nolol wanaagsan taa uma yaqaanin nebi maxamed uma aqoon saxaabaduna umay aqoon waa kii rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxaa usoo galay cumar ibnu khadaab radia allahu canh rasuulkii ilaahay sala allahu alay wasalam oo qol yar dhex fadhiya markaasaa cumar wuxuu leeyahay saasaan u eegay qolkii yaraa rasuulku uu dhex fadhiyay xadiidka muslim baa saxiixiisa ku warinayay maxaa yaalo talo qolkaa rasuulku uu dhex fadhiyey markiisa hore muxuu ka samaysan yahay saqafkiisani waa jariidu nakhl geetimireedka laamihiisa ayaa laga sameeyey kaasaa saqaf oo ciidna dusha laga saaray waa dergad bimacna alkelima waa cariish gidaaradiisuna waa dhoobo qoryo inta la taagtaagay dhoobo dabeetana lagu talbiisay maxaa gurigaa yaala haragaan si fiican loo hoodhin baa halkaa ka soo laalaada buu leeyahay cumar radia allahu canh waxaa kaloo aan arkaa yacni weel weelka raashinka lagu shubtaa masjidi talow ma galaan qamadiya baa ku jira rasuulka ilaahay muxuu ku jiifaa waa caw caw yar waa salli oo rasuulku maruu ku jiifsaday firaash kama xigo go' kama xigo shaadh iyo garantoona lama gashana go-aasi waxa weeyaan uu dusha ka huwan yahay ayuunbaa marka uu seexdana waxa weeyaan uu huwanaya kaa shaadhka waa markuu soconayo ayaa marka uu jiifsadana uu huwanaya deete dhinaciisii iyo cawdii waa ishurrayin cawdii baa rasuulka sala allahu alayh wasalam dhinaca ka mudmudday oo ku sawirantay cumar radia allahu canhu muuqaalka noocaasiya markuu arkay waxa uu ku yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam inta uu ilmeeyey rasuulkii ilaahayow reer furus iyo reer ruom boqoradoodii iya reer furus iyo reer ruom boqoradoodii iyagoo gaalaah ayaa adduunye ku raaxaysanayaan adigoo rasuulkii ilaahayna xaaladda aan arka ayaad ku sugantay muxuu ugu jawaabay rasuulku sal ly slam cumar radia allahu canh hadal qiimo badan oo muujinaya nolosha wanaagsani inaanay ahayn raaxada adduunyo waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam cumar ibnu khataab uu ku yihi radia allahu canhu yacni cumaro miyaanad raalli ku ahayn inay raaxadan adduunyo iyagu yeeshaan annaguna ta aakhiro inaan yeelano tan adduunye maalmaha la joogaya markiiba la dhaafayo ama iyaduba ku dhaafaysa ku daynaysa ta aakhiro dhinacdaba aan loo dhaaf ahayn raaxada aakhiro dhinacdaba aan loo dhaaf ahayn inaynu yeelano miyaanad cumar oo raalli aanad ku ahayn marka nolosha wanaagsani maaha aragtida dad fara badani ay ka haystaan oo ah qofkii inuu guri wanaagsan helo shaqo wanaagsan helo lacag badan helo jeebabki iyo khasanaduhu inay buuxaan nolosha wanaagsani sida aynu tilmaannay waa inuu qalbigu xasilo oo uu dego nolol kaa maqani maba jirtaba taa haddii la helo marka qalbigu waxa uu ku xasilayaa ee u horeeya waa alcilm cilmiga marka qofku uu barto noloshii wanaagsanayd tiir tiirarkeedii kamida ayuu helay ilahay baa sharaf u yeelaya adduunyada inta uu joogo yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat kuwa cilmiga bartay iyoee muuminiinna ah labadaa sifa laga hela aliimaan waalcilm ilahay darajooyin buu kor ugu qaadaya hada yashmal addunya waalaakhira adduunyada intay joogaan iyo aakhiro ha dhowtoole marka la tagaba daraja ayaa dadka kale ay dheer yihiin waxaa dhacday cumar ibnu khataab radia allahu canhu sida imaam muslim saxiixiisa uu ku warinaayo nin magaalada maka bara saabuga ahaa ayaa wuxuu kula kulmay meesha la dhahday cusfaan oo maka iyo madiine udhaxaysa markaasaa waxa uu yidhi reer maka yaad madax uga soo dhigtay adigu waad idinka yimi yaad kaga timi markaasu wuxu uhi ibnu afza ibnu afza ninka la yidhaahdaan madax uga soo dhigay qaala man ibnu afza oo ibnu afzahaasi muxuu ahaa bal ii sheeg waxa uu yidhi waa mawla min almawaali halkaad ka eegaysa maaha waa nin addoon ahaan jiroo la xoreeyey addoonnimadii laga saaray qaala istacmalta calayhi mawla ma reer maka oo ashraaf alcarab ay ku jiraan ayaad nin addoon ahaan jira madax uga soo dhigtay bu uhi cumar qaala inahu qaari'un likitaab illah caalimun bilfaraa'id waxaan ku doortay miyaad garanaysaa kitaabka ilaahayna wuu yaqaana oo qur-aankaa alfaraa'id oo cilmiga dhaxalkaana wuu yaqaana halkaa markay maraysay buu cumar baraarugay markaasaa cumar waxau yihi ama inii qad samictu nabiyakum sala alla alay wasalam yaquul ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin waxaan dhagahaygaa ku maqlay buri rasuulka oo leh ilaahay dad buu kor u qaadayaa darajo u yeelayaa fi dunya qabla alaakhira waxaana kor u qaadistaas sababteedu ay tahay kitaabka qur-aanka barashadiisa ku dhaqankiisa faafintiisa ilaalintiisa wayadacu bihi aakhariin kuwo kalena ilaahay wuu dullaynaya adduunyada intay joogaan iyagoo madaxa oo xoole ay u buuxaan bay haddana dullaysan yihiin oo dulligii macsiyada wejigooda uu ka muuqdaa qalbigana ay ka dareemayaan iyaga laftooda sababtuna waxa weeye mawqifka xune khaldane ay ka istaageen ilaahay kitaabkiisa ahmaluu tacalumahu wadayacuu tacliimah waalcamala bihi waxa ay dayaceen barashadiisii ku dhaqankiisii waxa ay dayaceen dadka inay baraan oo ay ugu yeedhaan etna ilaahay subxana watacaala waa duleeyey marka bal ninkaa balaag mawla min almawaali maca dalika rafacahu llah imaamkii zuhri la odhan jira oo isaguna ka mid ahaa taabiciinta ayaa wuxuu usoo galay cabdulmalik ibnu marwan oo ah waxa weeyaan amiiru lmu'miniin waktigaasi ahaa markaasaa wuxu uhi waxaad iga warantaa gobolladii waddanka islaamka uu ka koobnaa ayuu mid mid u weydiiyey oo mid walba uu weydiiyey yaa cilmiga loo daba fadhiistaa iyo fatwada yay dadku ugu ixtiraamis badan yihiin markaasaa meel walba uu sheegay meel walba waxay soo baxeen raggii ragga caajim oo carab aan ahayn oo weliba mawaali iyo addoomo wada ahaan jiray masruuq iyo daxaak ibnu musaaxim iyo xasan lbasri iyo hayruhum ragga noocaasi ayuu u tiriyey raggaa ilaahay waxa uu ku rafciyey oo darajo ugu yeelay waa bi hada alcilm sheekii la odhan jiray acmash wuxuu ahaa nin faqiira oo mucsuro adduunye aan waxba ka hayn wuxuu ahaa mid muuqaalkiisu aanu qurux badnayn habeeno leh indhuhu ay da'ayaan oo ilmo iyo xafaja mar walba si ay uga da'ayso haddana waktigiisii wuxuu ahaa nin laga dambeeyo oo dadku aada iyo aad ay u ixtiraamaan maxaa ixtiraamkaa iyo darajada noocaasi u ku gaadhay bilcilm cilmiga ayuu ku gaadhay isaga laftiisa ayaa dareemay wuxuu yidhi anigoo acmasha oo aad i aragtaan haddaanan cilmigaa baran lahayn oo aan baqaalad haysan lahaa baqaala booshari oo boosharilaha noqon lahaa ma u malaynaysaa dadku inay isoo geli lahayn oo waxay gelaysan lahayn yani foolxumadayda iyo sida aan ahay haddaan booshari furto cidiba imay soo gasheen bui waxba igama egsateen iminkana waad aragtaan sida lay daba yaacayo sida layga dambeeyo sida lay boobayo sida lay weyneynayo sida lay ixtiraamayo maxaa darajada noocan oo ku helay bilcilm cilmigu nolosha wanaagsane aakhirana waa ka lagu gaadhayo weye oo waxa uhi rasuulku sala allahu alay wasalam man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna qofka maro wadda cilmi uu ku raadinaayo wuxuu ilaahay u fududeeyaa wadda jannada loo maro wuxuu leeyahy sheekh llah ibnu rajab raximahu llahu tacaala markuu xadiidkaa sharaxaayo cilmigu sidee buu qofka ugu fududaynayaa jannada gelisteeda horta cilmiga jannada lagu gaadhayaa ee lagu gelayaa sida aynu tilmaami doonno waa cilmiga alladii yuslixu daahira waalbatin waa cilmiga qofka qalbigiisa iyo korkiisa iyo kalkiisaba wanaajiya cilmigaa weeyi marka wuxuu leey ibnu rajab raximahullah qofku hadduu cilmi leeyahay cilmigiisana uu ku camal falayo waa nin yaqaana waddada ugu dhow ee jannada gaadhsiinaysa iyaduu marayaa isagoo tacab iyo daal iyo dhib aan la kulmin ayuu aqraba ariiq wa ashala ariiq waddada ugu dhow ugu fudud ayuu jannada ka gelaya yacanaa wuxuu yaqaanaa acmaasha jannada lagu galo ninku haddaanu cilmi lahayn walow haba noqdo mid khayr jeceloo janno raadinaya waxaa laga yaabaa inuu qarda jeex galo haddaad magaalo ku socoto waddada loo mara aad taqaano adigoon lumin adigoo aan waxa weeyaan jar iyo gebi ka dhicin adigoon laf gaaban iyo mid dheertoona aan ka jabin biidni illaah ayaad waddada ugu fudud ee ugu dhowaad maraysaa magaaladiibaad gaadhaysa lakiin haddaanad waddadaba garanayn ka war maxaa dhacaya waxaa laga yaaba inta daasho aad wareegto inaanad meeshii aad ku socoteen aanad gaadhin ninku marka haddaanu cilmi lahayn oo janno uu raadinayo isagoo isla jannadii baadi doon ayuu waddadeedii mid aan ahayn maraya oo qardajeexa oo aan jannadii geynayn laga yaabo inay naarta geyso ila annaar sidaasi awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina baray laba qolaba waddada ay mareen inaynu ka ducaysano maalintiiba imse jeer baynu ka ducaysanaa in badan fii kulli rakca ragcad kastoo aynu tukanno waynu ka ducaysanaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ina baray inaynu dhaahno faatixadan aynu akriyayno ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim ilaah waxaad nagu hanuunisaa waddada toosan ee ay mareen kuwaad u nicmaysay waa nebiyadii waa sidiiqiintii waa shuhadadii gayri lmaqbuubi calayhim wala addaaliin ilaahu naga ilaali waddada ay mareen kuwaad u cadhootay iyo kuwa lumay kuwa ilaahay u cadhooday waayo rasuulkaa inoo sheegay sala allahu alayh wasalam sida abu daawuud wariyey waa alyahuud muxuu yahuud ilaahay ugu cadhooday liannahum lam yacmaluu bicilmihim cilmigoodii bay ku camalfali waayeen addaaliin kuwa lunsanina waayo waa annasaara kiristaanka oo maxaa loogu xukumay inay lunsan yihiin liannahum cabadu allaha calaa jahl ilaahay bay caabudeen iyagoo aan cilmi lahayn oo waxaan cibaado ahayn ayay cibaado moodeen ay sidaahaan ilaahay bay idiin dhaweynayso warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim waa ka yidhi ilahay waa cibaadaad bay iska sharciyaysteen oo iyagu ay iska hal abuurteen aanaan u sharciyeyn buhi ilahay subxana watacaala marka qofku qof lunsan buu noqonaya oo waddadii jannada midaan ahayn maraya haddaanu garan ahayn waxa ilaahay uu ka doonaya waxa ilaahay u diiday waxa ilaahay u dhaweynaya iyo waxa ilaahay subxana watacaala ka fogeynaya sidaasi awgeed ba waxay yidhahan aimadu qataada taabiciinta ayuu kamid ahaa baabun min alcilmi yaxfaduhu rajul lisalaaxi nafsihi wa salaaxi man bacda afdalu min cibaadati xawl baab kamid a abwaabta cilmiga oo qofku uu dusha ka qabto uu barto si uu naftiisa ugu hagaajiyo dadka kalena ubar u gaadhsiyo ugu hagaajiyo ayaa igala wanaagsan bu yihi inuu sanad dhan cibaadaysto oo uu cilmi la-aan waxa weeyaan cibaadaysto cilmiga markaa walaalayaal qiimahaa leh waxa u horeeya alcilmu billaah inuu qofku ilaahay barto qofku haddaanu ilaahay subxaana watacaala aanu si dhaba u baran cilmigii waxtarka lahaa waa ka maqan saa awgeed ba wuxu uhi malik ibnu dinaar kharaja ahlu dunya min addunya walam yaduuquu atyaba shayin fiiha dadkii adduunyada joogay adduunyadii bay ka baxeen ay ka dhinteen iyagoo weli aan dhadhamin adduunyada dusheeda wixii yaalay kii u macaana qiila wamaa huwa waxaasi waa maxay adduunyada waxa yaalla ka u macaani qaala almacrifatu billah macrifat llah inaad ilaahay baratid subxaana wa tacaala marka aynu leenahay cilmiga waxa u horeeya waa afdalsan inuu qofku ilaahay barto maaha macnaheedu ilaahay jiritaankiisu inaad barato oo kuwa gaalaa oo kufaara oo inay gaalihii laysku waafaqsan yahay ayaa ilaahay jiritaankiisa qirsan abu jahal iyo abu lahab ilaahay inuu jiro oo kelidii wax uu abuuray kelidii uu arsaaqo oo kelidii caalamkan uu maamulo waa qirsanaayeen qur-aanka ayaa inoo sheegay haddana gaala ayay ahaayeen marka markaan leenahay ilahay waa inaad si dhaba u barato maaha macnao jiritaankiisao qura inaad barato ilahay jiritaankiisa qofku waa inuu barto waman lam yacrif wujuud allah qofka ilahay jiritaankiisa aan garanahayni alxayaatu saciida noloshii wanaagsanayd halkuu soo maray waa ka maqantay bilkuliya si dhamaystiran bay uga maqantay waxba kama hayo in yar iyo in badan toona ilaahay barashadiisa waxaa ka mid ah an tacrifa asma'ahu wa sifaatih ilahay magacyo wan wanaagsan buu leeyahy ilaahay wuxuu leeyahay tilmaamo wanaagsan labadaba ilahay baa inoo sheegay walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahy ilahay ku caabuda magacyadiisa wanaagsan magac kastaoo ilaahay magacyadiisa ka mid a cubuudiya gaara ayuu xambaarsan yahay alcaliim soo magaca ilahay magacyadiisa ka mida maaha haddaad baratood macnihiisa si dhaba u fahanto oo aad ku dhaqanto magacaas wuxuu tusinayo yusmiru lak cubuudiya cadiima addoonnimo iyo cibaado aada u weyn ayaa uu kuu midhaynayaa uu kuu dhalaya marka ay naftu kuugu sheekayso inay cibaadada ka caajisto waxaa odhanaysaa waxaad is odhanaysaa wa ilaahay miyaani ogey sidaan salaad la-aan u jooga markay naftu kuugu sheekayso inaad xumaan samayso ilaahay subxaana watacaala miyaani ogey saan xumaantan u sameeya ilaahay baa caliima wahuwa latiifu alkhabiir xogagaal buu addoomihiisa u yi waxay qariyaan iyo waxay muujiyaanba waa ogi marka ilaahay magacyadiisa waa waa lagu caabudaa waana lagu baryaa yaa raxmaani raxamni oo ilaahay magaciisa loogu tawasulaa allaha raxmaankayow ii naxariiso wahaakada ilaahay sifaadkiisa waa in la barto tilmaamaha ilaahay qur-aanka uu ku sheegay uu leeyahy iyo kuwa rasuulku inoo sheegay oo inagu ilaahay tilmaamo u samayn mayno ilaahay wuxuu ihi walilaahi almathalu laclaa sifaadka sarreeyo wanaagsan ilahay baa iskale hada min macrifat illah ilahay wlraziq wlmudabir wlmutasarif fi lqown inuu ilaahay ka caalamkan iskale cid la lihi ma jirto qul illaahuma malika almulk tabaaraka aladi biyadihi lmulk inuu yahay ka caalamkan maamula yudabiru lamra min asamaai ila alard wuxuu xagga sare ka soo xukuma allahu ay naga sarreeyaaye ayuunbaa dhulkana ka dhacaya yudabiru lamra min asama ila alard kula yawmin huwa fi shaan maalin walba ilahay waxbuu kala xukumaya oo uu kala deberaya ilaahay inuu sifaadkaa la gaar yahay waa inaad rumayso ilaahay waa ka abaarta keena barwaaqadana waa ka keena haddaad taa rumayso waa inaad ku dhaqanto abaari markay dhacdo waa inaad ilaahay un roob weydiisato barwaaqa markay dhacdona waa inaad ilaahun uga mahadnaqdo oo marka ay abaari dhacdo saxaabada rasuulku maxay samayn jireen se dadkeena qaarkood sameeyaan dee qubuuraha may geli jirin ee ilaahay bay subxaana watacaala baryi jireen rasuulkoo nool oo dhex jooga maadaama uu ahaa mid ilaahay uga dhow ilaahay noo beri bay odhan jireen rasuulkaoo mimbarkaa saaran maalin jumca oo khudbadaynaya ayaa nin reer miya albaabkaa ka soo galay rasuulkii ilaahay ow carruurtii waa gaajootay xoolihii waa madheen wadooyinkii waa go-een wax lagu safriyo wax laysula safraa toona ma jirto iyo wax lala safraa toona fadcu llaha yugiitunaa roob noo kan rasuulka ilaah ma yidhaahdeen miyuu yihi ninkaan reermiga hadda waa reermiy ka fog magaalada iyo meeshii cilmigu yaallay ilaahay noo bari ilaahay ha noo gargaare markaasaa rasuulku gacmaa koro u taagay allahuma asqinaa allahuma asqinaa allahuma asqinaa ilaahay na waraabi ilaahu na waraabi ilaahu na waraabi isagoo weli aan mimbarkii ka soo degin ayaa roobkii u hooray masaajidkii baa darooray iyadoo biyihii roobku ay garhkiisa ka daadanayaan buu ka soo degay rasuul sala allahu alayhi wasalam waxay rumaysnaayeen inuu ilaahay yahay ka roobka keena sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi wa huwa aladii yunazilu algaysa min bacdi ma qanatuu waa ka ilaahay subxaana wa tacaala roobka waxtarka la soo dejiya iyadoo abaar kulule addoomaha ay taabatay oo qaarkood ay quusteenba hada min macrifat illah ilahay inuu xanuunka keeno caafimaadkana uu bixiyo waa inaad garato hada ilahay garashadiisay ka mid tahay sa awgeed waa inaad haddii xanuun kugu dhaco waa inaad ilaahay shifaa weydiisato wixii sabab adduunya ilaahay xalaaleeyeen waa inaad la timaado dee waa ilaahay u xalaaleeyey bal nebi ibraahim dhegayso waidaa maridtu fahuwa yashfiin markaan bukoodo ilaahay baa kay shaafiyaya nabiyuna maxamed sala alay waslam dadku markay bukoodaan waa u ducayn jiray o ducooyinkaasuu ku tufi jiray maxaa ka mid ahaa ducooyinkaa allahuma raba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk dadka rabbigoodow adiga ayaa wax shaafiya shaafiyitaan aan kaaga ahayni ma jiro qofkan buka ilaahay u shaafi bas waxaa laga yaaba innaga maanta dadkeena qaarkood oo cilmigu aanan aada u gaadhin hadduu qof ka xanuunsado inay qof dhintay u baryaan oo shifaa u weydiiyaan nebi maxamedn nebi maxamedna wuxuu leeyahy laa shifaa ilaa shifaauk ilaahay garashadiisa waxaa ka mid ah inaad garato cibaado oo dhan inuu ilaahay la gaar yahay oo cid kale aan waxba laga siin karin haba yaraatay cibaadadana macnaha ballaadhana ay leedahay waa inaad fahamto cibaado salaadu waa cibaado oo soomku waa cibaado oo zakada oo xajka oo waalidkoo loo samafalo jaarkoo loo ixsaan sameeyo sadaqad la bixiyaa waa cibaado waxaa cibaadadii ka mida baryada ilaahay cid aan ahayn waxa ilaahay unuu bixin karo waa inaanad weydiisan carruurta yaa bixiya ilaahay cuudka yaa bixiya ilaahay caafimaadka yaa bixiya ilaahay oo qura ilaahay cid aan ahayn waa inaanad weydiisan ilaahay cidaan haddaad weydiiso macneed waad caabuday haddaad qof bani aadam ama ha dhinto ama ha noolaada tira caruuri sii caruuri siidaasi waa baryo baryadana ilaahu baa xaq u leh ilaahay marka la idhaha ilaahu caruuri sii waa cibaado ilaahay la caabuday baryadaas haddii cid aan ilaahay loo leexiyo cidda in la caabuday wey caafimaadi sii waa cibaado ilaahay aad caabuday haddaad tira haddaad cid kala sisana ciddaasaad caabuday cuudi siiyo faqriga iga dulqaad oo qof hodana iga dhig baryada noocaasiya waa mid ilaahay subxaana watacaala markaad ula timaado aad ku caabuday cid kale haddaad u leexisana waxay noqonaysaa ciddaa inaad caabuday wahaakada dhibaata markay kugu dhacdo ha u cararin bani aadam adigoo kale ah ama xagga awoodda kaaba hooseeya oo inta adigu aad qaban karta aan qaban karin oo hawlihii adduunyadan uu ka qaban jiray laga xil wareejiyey wax alaala wuxuu ka qaban karaa aanay jirin rumee ilaahay hadalka u yihi aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu asuu wayajcalukum khulafaa alard ay ilaahun maca allah qofka dhibaataysani markuu baryootamo yaa ajiiba yaa dhibaatada ka dulqaada war yaa dhulkan idin dejiyey bani aadamow waar ma mid xaq lagu caabudoon ilaahay ahayn baa jira aljawaab waa maxay la ma jiro idan haddaad dhibaataysantahay xagga ilaahay subxana watacaala u carar fafiruu ila allah wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih haddii ilaahay dhibaato ku taabsiiyo waa baqihii waa xanuunkii waa faqrigii cid kaa dulqaadi kartaa ma jirto allah mooyaane ilahay baa sidaa yihi hadduu ilaahay khayr kula doonana cid kaa hor istaagi kartaa ma jirto jin iyo insi hadday isu yimaadaan waa inay taasi qalbigaaga si fiican ay u degto oo qalbigaagu noqdo mutacalliq billah muwaxid mid ilaahay keliyeynaya subxana wa tacaala oo iska ilaalinaya shirkiga shirkiga meel fog ha ka eegin waa ilaahay arrimihii ula gaarka ahaa oo cid kale aad siiso wn shirkigu waa intaa qof muslimana waa ka dhici karaa oo nebi maxamed baa ka ducaysan jira o odhan jiray ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa anigoo og inaan shirki sameeyo wixii aanan ogayna dembi dhaaf baan kaa weydiisanaya nebi ibraahim baa ilaahay ka magan galay wajunubnii wa baniya an nacbud alasnaam aniga iyo carruurtayda ilaahayow sanam caabudka naga foge ilahay cid aan hayn aan caabudno qaala bacdu salaf dadkii hore wanaagsanaa qaarkood waxay yidhaahdeen faman yaamanu lbalaa bacda ibraahim balaayada nebi ibraahim naftiisi uu uga aamin noqon waayo uu ka ducaystay waa kuwa qofka odhanaya aniga gidaaro adag baa noo dhexeeya oo suurtagal maaha inuu shirki iga dhaco marka cilmiga waa tiirka nolosha wanaagsan ee u horeeya cilmigaana waxaa horeeya alcilmu billah ilahay subxana wa tacala qofku inuu barto inuu nebi maxamed barto caleyh afdal asalaatu watasliim siiradiisi iyo taariikhdiisii xuquuqdiisii inuu barto wuxuu rasuulku sal ly slam xaq uu leeyahy waxaa saas oo kale cilmigaasi isna kamid oo umuhiimsan inuu qofku barto diinta ilahay nebi maxamed usoo dhiibay qur-aanka ilaahay akrintiisa macnihiisa axkaamtiisa axaadiistii rasuulka sala allahu alay wasalam cilmiga tiirka labaadee soo raaca waa inaad ku camal fashid waman lam yacmal bicilmihi lam yanfacu cilmuhu bal yaduru suu yihi saxnuun alimaam saxnuun qofka cilmigiisa aan ku camal falin cilmigaasi waxba u tari maayo waa dhibaya alqur'aanu xujatu laka wa calayka nebi maxamed baa yidhi qur-aanka haddaad barataad ku camal fasho adigu maalinta qiyaame kuu doodi kuu shafeeco qaadi haddii kalena adigu muddici kugu yihi ilaahay wuxuu usoo dejiyey in lagu dhaqmo inta la barto in lagu dhaqmo imaamu malik ayaa waxaa lagu yidhi waxaad ka warantaa dalab lcilmiga cilmiga in la dalbo o la barto qaala xasanu jamiil waa fiicanta cilmiga in la barto lakin undur aladi yalzamuka min xiina tusbix ilaa an tumsiya falzamhu lakin cilmi intaad barato camalkiisa ha ka madhnaane waxaad eegtaa marka waagu kuu beriyo ilaa gabalku uu ku dhacayo inta ka dhaxaysa bal waxaa lagaa doonay eeg oo baro dabeetana la kaalay alcamal camal اlyawm wاleyla barnaamij yeelo habeenkiina xisaabta war horta ilaahay muxuu iga doonayey maanta iyo caawa intii ilaahay iga doonayay inteebaan la imi inteebaa si aan dayacay si aad u toobad keento aad u toobad keena aad u seexato oo haddaad dhimato hurdada aad kasoo kici weydo iyadoo safaxaadkaagu waraaqaagu ay cadcad yihiin oo dembiye waaweyn aanay kugu qorayn aad ilahay ula kulanto subxaana wa tacaala wuxuu yihi imaamu shaafici alcilmu maa nafac laysa alcilmu maa xufid cilmigu waa ka lagu dhaqmee qofka uu xutare wax ka bedela maaha ka dusha laga qabtown qur-aankan xifdisanay kuna camal fali maayo taasi maaha cilmigii wax tarka lahaa marka cilmiga waa in lagu camal falo haddii kalese waxay noqonaysaa cilmigaasi waa kii uu nebi maxamed ilahay ka magan galay wa min cilmin laa yanfac ilah waxaan kaa magan gelaya cilmi aan waxtar lahayn cilmiga marka aad barato ee adigu aad ku camal fasho ee naftaada iyo qalbigaaga aad ku nuuriso nuurka waxaa loo bahan inaad ku bakaylin oo waxaa kamida tiirarka nolosha wanaagsan inaad cilmigaa dadka aad ugu baaqdo oo dadka wanaagga farto xumaantana aad ka reebto oo shaqadii ambiyada aad qabato inta aad garanayso dadka aad u sheegto inta aad garanaysa xunna dadka aad tidhaha iska daaya adigoo naarta waxa weeyaan uga uga baqaaya jannada inay galaanna la jecel naarta inay galaanna waxa weyaan la neceb sidaasi awgeed ayaa ilaahay subxaana watacaala nebi maxamed iyo cidda raacdaba wuxuu faray dadka khayrka inay ugu yeedhaan udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma walmawcidati alxasana qul hadihi sabiili adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman itabacani waxa u horeeya dadka loogu yeedhayaana waa ilaahay keliyeyntiisa waayo qofku isagoo ilaahay subxaana watacaala xuquuqdiisi cid kala siinaya oo qalbigiisu makhluuq uu ku xidhayo khaaliqa aanu ku xidhnayn hadduu khayr kasta sameeyo taasi waxba u tari mayso ilahay baa yidhi subxaana watacaala walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashragta layaxbatana camaluk walatakunana min alkhaasiriin waa in dadka quluubtooda la sifeeyo tawxiid lagu qurxiyo keliyeynta ilahay ilahay ay ku xidhanto wax allaala wixii ilaahay la wadaajintiisa ku saabsanna waa in qalbiga laga sifeeyo wey ilahay baa subxaana watacaala nebi maxamed ku yihi qul nacam faclam anahu laa ilaha ila allah waxaad barataa oo dadkana aada ugu yeedhaad bartaa mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah subxaana watacaala mooyaane marka cilmiga u horeeya dadka la baraya ee loogu yeedhayaa waa keliyeynta rabbi subxaana wa tacaala waana ta nebi maxamed xoogga uu saaray xataa saxaabadiisii uu mar walba taa xusuusin jiray iyagoo muslimiina oo muwaxidiina waxaa shakilaana walaalayaal qofku hadduu doono inuu cilmiga barto hadduu doono inuu diinta sideeda ugu dhaqmo uu ku toosnaado hadduu doono intaaba inuu ku daro inuu dadka ugu yeedho oo waktigiisa ilaahay daraaddii u bixiyo waxaa shakila-aana inaanu badbaadahayn dadka carabkooda iyo gacantooda midna ka badbaadi maayo inay dhibaata ka soo gaadhaysa waa shakilaan waa la imtixaamaya aliflamim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu amana wahum laa yuftanuun mar haddaad iimaan la timi haddaad tira camal saalixaan samaynaya dadkana khayrkaan ugu yeedhaya waa lagu imtixaamaya bal si loo eego inay kaa dhab tahay iyo in kale dadka loo kala saaro kuwa ay ka dhab tahay iyo kuwa kale walidaalika baa ambiyadii ilahay u imtixaamay nebi ibraahim baa dab lagu dhex riday nebiyullaahi muusa baa fircoon iyo colkiisi ay eryadeen iyadoo badii waxa weeyaan ay ka horayso nebi maxamed oo sujuudsan baa madheer dusha laga saaray nebi maxamed baa cunaha la qabtay nebi maxamed baa sala allahu alay wasalam dhoosha laga jabiyey madaxana laga dakray fii qaswati uxud bilaal baa diintan loo dhibaateeyey abubakar iyo saxaabada kale ridwaan ullahi calayhim xoolahoodii iyo reerahoodii iyo wadamadoodii bay ilaahay daraaddii uga baxeen oo ay uga hijroodeen iyagoo diintooda la baxsanaya oo la cararaya marka laabudda an tubtala haddaad doonto inaad noloshaada wanaajiso oo muqawimaat alxayaati atayiba saciida aada la timaado waa lagu imtixaamaya biduuni shak marka imtixaankaasina wuxuu u baahan yahay sabir haddaanad sabrin imtixaanka waad ku dhacaysa waa inaad daacadiiyo khayrkii ku sabirto oo inkastoo lagugu dhibaatayo aad ku adkaysato macaasida iyo xumaanta inkastoo lagu qurxiyo waa inaad ka sabirto nafta aad ka xakamayso qadarada ilaahay uu xanuujiye kugu dhacayana waa inaad u sabirto saa awgeed bal u fiirso markii suuraddaa lagu sheegay iimaanka iyo camalka saalixa iyo wanaagga dadka in loogu yeedho maxaa lagu gebagabeeyey watawaasaw bisabr sabirka isu dardaarmay lianna hadihi lumuur kullahaa waxa weeyaan waxay u baahan tahay sabir ilaahay subxaana watacaala xaqa iyo wanaagga hayna waafajiyo waxa weyaan nolosheenana ha ka dhiga nolol wanaagsan oo ilahay raalli gelisa ilahaynana aakhiro nolol wanaagsan oo raalli aynu ku noqono haynala kulmiyo dembigeen iyo dembiga waalidkeenna ilahay subxana watacaala ha dhaafo allahuma akfir lana walilmuslimiina walmuslimaat اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا إله بينه ما هضنقنا سبحانه وتعالى كلمات كاسين نوافتيي ما هضنق إلهي سبحانه وتعالى الدبدين وحنو ما هضنقنا عدي الصابو هاي وحنو ما هضنقنا إمامك iyo muwaadinka iyo mas-uuliyiinta masaajidka oo jazaahum allahu khayra noo suurtageliyey kelmadda noocana ilahayna subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ha u saara iyaga iyo inaga iyo dadka kale khayrkan iyo wanaaggan inala dhegaysanayeyba wajazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu sala allahu ala nabiyina moxamed